kitaabkii caamos caamos cutubka koowaad kuwani waa ereyadii caamos oo ka mid ahaa xoolo jirkii reer tiqooca iyo wixii uu arkay oo ku saabsanaa dalka israa'iil wakhtigii uu cusiyaa dalka yahuuda boqorka ka ahaa iyo wakhtigii uu yaraabcaam ina yoocaash dalka israa'iil boqorka ka ahaa muddo laba sannadood ka horraysay dhulgariirkii oo isagu wuxuu yidhi rabbigu buusiyoon buu ka qaylin doonaa oo codkiisuu yeruusalaam kaga hadli doonaa kolkaasay daaqsimaha adrijirradu barooran doonaan oo buurkarmeel dhaladeeduna way engegi doontaa rabbigu wuxuu leeyahay saddex iyo weliba afar xadgudub oo ay reer dimashaq sameeyeen aawadood ayaanan ciqaabtooda uga noqonaynin maxaa yeelay iyagu waxay reer gilicaad kula tunteen alaab bir ah oo hadhuudh lagula tunto laakiinse dabbaan u soo dirin doonaa guriga xaasa'iil oo wuxuu wadalaysan doonaa daaraha waaweyn oo benhadaad rabbigu wuxuu leeyahay khataarkii albaabka dimashaq waan jebin doonaa oo waxaan dooxada aaweyn ka wada baabbi'in doonaa dadka deggan oo weliba kan heesta usha boqornimada ayaan reer ceedeen ka goyn doonaa oo dadka suuriyana maxaabiis ahaan baa loogu kaxaynsan doonaa qiir rabbigu wuxuu leeyahay saddex iyo weliba afar xadgudub oo ay reer gaza sameeyeen aawadood ayaanan ciqaabtooda uga noqonaynin maxaa yeelay iyagu dadkii oo dhan ayay maxaabiis ahaan u kaxaysteen si ay ugu gacan geliyaan reer edom laakiinse dabbaan ku soo dayn doonaa derbiga gaza oo wuxuu laysan doonaa daaraheeda waaweyn sayidka rabbiga ahu wuxuu leeyahay waxaan ashdood ka wada baabbi'in doonaa dadka deggan oo weliba kan heesta usha boqornimada ayaan reer ashqaloon ka goyn doonaa oo waxaan gacantayda ku soo jeedin doonaa reer ciqrom oo kuwa reer falastiin ka hadhayna way wada baabbi'i doonaan rabbigu wuxuu leeyahay saddex iyo weliba afar xadgudub oo ay reer turoos sameeyeen aawadood ayaanan ciqaabtooda uga noqonaynin maxaa yeelay iyagu dadkii oo dhan ayay u gacangeliyeen reer edom oo soomana ay xusuusan axdigii walaalnimada laakiinse dabbaan ku soo dayn doonaa derbiga turoos oo wuxuu wadalaysan doonaa daaradaheeda waaweyn rabbigu wuxuu leeyahay saddex iyo weliba afar xadgudub oo ay reer edom sameeyeen aawadood ayaanan ciqaabtooda uga noqonaynin maxaa yeelay iyagu walaalahood bay seef ku eryadeen oo way iska xooreen naxariis oo dhan oo xanaaqoodiina had iyo goorba bay la qarxeen oo cadho bay la gubanayeen weligoodba laakiinse dabbaan ku soo dayn doonaa teemaan oo wuxuu wada laysan doonaa daaraha waaweyn oo basraa rabbigu wuxuu leeyahay saddex amase afar xadgudub oo ay reer camoon sameeyeen aawadood ayaanan ciqaabtooda uga noqonayn maxaa yeelay iyagu waxay dooxeen naagihii uurka lahaa oo reer gilicaab si ay xuduudkooda u ballaarsadaan aawadeed laakiinse dabbaan ku soo dayn doonaa derbiga rabaah oo wuxuu wada laysan doonaa daaradaheeda waaweyn oo maalinta dagaalka waa la qaylin doonaa oo maalinta dabaysha cirwareentana duufaan baa ku dhici doona rabbigu wuxuu leeyahay boqorkooda maxaabiis ahaan baan loo kaxaysan doonaa isaga iyo amiirradiisaba